baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulan ay uga doodayaan mooshinka ka dhanka ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay ilaa iyo laba boqol siddeed iyo afartan xildhibaan waxaana loo qeybiyey xildhibaanadaasi mooshinka ka dhanka ah ra-iisul wasaaraha oo ay ku saxiixan yihiin boqol siddeed iyo lixdan xildhibaan guddoomiyaha baarlamaanka maxamed cismaan jawaari oo kulankan guddoominaya ayaa ku dhawaaqay in maalinta berita ah dib loo dhigay doodda ku saabsan mooshinka kalsoonida loogala laabanayo ra-iisul wasaare saacid xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan ka soo diray magaalada muqdisho golaha baarlamanka soomaaliya ayaa maanta markii ugu horreysay si rasmiya u gudagalay mooshinka kalsooni kala noqoshada ee laga keenay xukuumadda ra-iisul wasaare cabdi faarax shirdoon saacid fadhiga baarlamaanka oo ay maanta soo xaadireen laba boqol afartan iyo sideed mudane ayaa waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha baarlamanka maxamed sheekh cismaan jawaari waxaana ugu horeyn golaha baarlamanka laga hor akhriyey ujeeddada mooshinka iyo tirada magacyada xildhibaanada soo gudbiyey oo gaaraya ilaa boqol lixdan iyo sideed xildhibaan intaasi kadibna waxaa hadallo kooban xildhibaanada u jeediyey guddoomiyaha baarlamanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari oo ugu horeyn ka warbixiyey kulanka maanta iyo waxa uu ku salaysan yahay isagoo sidoo kalena soo hadal qaaday xaaladda adag ee xilligan uu dalka ku jiro iyo waajibaadka xubnaha baarlamanka looga fadhiyo mudanayaal iyo marweyn waxaa idin horyaalla ajendo oo ka kooban hal qodob oo ah hadaljeedinta guddoomiyaha golaha shacbiga iyo ka doodista soo jeedinta kalsooni kala noqoshada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliyeed waxaan idinka codsanayaa ajendadaasi inaad ansixisaan waxaad ka dheegsan tihiin xaaladda adag ee dadkeennu ku sugan yahay iyo kala guurka siyaasadeed dalku ku jiro ee halgu jirsaday sidoo kale waxaad si joogta ah u heshaan warbixinada ku saabsan xaaladaha deegaanada dalka oo golaha la horkeeno cabashooyin kala duwan ee haysta bulshada soomaaliyeed ee ku dhibaataysan dalka gudihiisa golaha shacabka wuxuu astaan halku dhig ah u qaatay codka shacabka golaha waxaa looga fadhiyaa inuu ku sifoobo madal wada tashi madal wada xaajood madal iyo gole looga wada hadlayo looga wada arrinsanayo baahida kala duwan ee shacabka madal lagu jaangoynayo siyaasadda oo dhaxalgal u ah dalka brofeor maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa dhinaca kale ka warbixiyey qaabka ugu habboon ee loo baahan yahay in mooshinka baarlamanka horyaalla loo wajaho haddaba aan isweydiino sidee aan u wajahaynaa mooshinka moshinku waa arrin xasaasi ah waxaan xildhibaanada ka codsanaya marka ay ka doodayaan anugu haddii meesha aan fadhiyo aan ka doodayo afar su-aal baan isweydiin lahaa su-aasha koowaad waxay tahay xukuumadda maxay ballan qaaday labo maxaa loo baahan yahay si loo fuliyo ballamadaas ama maxaa loo baahnaa si loo fuliyo ballamadaas saddex maxay xukuumadda u guuldaraysatay inay qabato afar iyo ugu dambayn xukuumadda bedelaysa maxay uga duwanaanaysaa duruufihii jiray haddii ay sii socdaan ama ay sii jiraan maxay fulin kartaa xukuumaddaas arrimaha kale aan raba inaan idla socodsiiyo waxay tahay in si maaragtaa aan eex iyo eedeyn meesha uga baxdo waxaa xildhibaan walba oo doonaya inuu ka hadlo arrinkani inuu magaciisa ku soo gudbiyo warqad la idin qaybin doono u soo dhiibo howlwadeennada idinla joogo si magaciisa markii la akhriyo loogu rido sanduuq halkan la dhigay xildhibaanadii oo markaa xoogaa aan ka dareemo in meesha xildhibaankii aan idhaahdo aan ka dareemo in meesha dhaqdhaqaaq iyo mashaakil kale uu ka wado digniin koowaad baan siinayaa digniin labaad tan saddexaadna dibaddaan u saaraya haddii dibadda lagu saarana codkaaga bannaankuu jiraa marka saas daraaddeed waxaan aad u jeclahay in la ilaaliyo asluubta xildhibaanada isdiiwaan geliyey si ay mooshinka uga doodaan ayaa tiradoodu waxa ay gaaraysaa siddeetan iyo saddex xildhibaan waxaana arrinka ugu weyn ee la isku qabtay intii uu soconayey fadhigii maanta uu yahay wakhtiga la siinayo xildhibaanada ka doodaya mooshinka iyadoo dooddheer kadib cod loo qaaday arrintaasi waxaana ay mudanayaashu si buuxda isugu waafaqeen in muddo saddex daqiiqo ah uu xildhibaan waliba doodiisa ku soo koobo kulanka baarlamanka maanta oo ay ka soo qayb galeen xildhibaanadii ugu badnaa ee abid ka soo qayb gala fadhiyada baarlamanka ayaanay suurtogelin in doodda mooshinka la guda galo sababo la xiriira wakhtiga oo gabaabsi noqday iyadoo ugu dambayntiina lagu ballamay in maalinta berita ah sagaalka subaxnimo si dhab ah loo gudagalo howsha mooshinka laga keenay xukuumadda ra-iisul wasaare saacid iyo ka doodisteeda waxaana fadhiga baarlamanka soo xiray brofeor maxamed sheekh cismaan jawaari guddoomiyaha baarlamanka soomaaliya maadaama la soo gaaray saacaddii koodii la soo gaaray fadhigeenna halkaasuu noogu ekaana berito waxaanu bilaabaynaa sagaalka subaxnimo maalintii oo dhan waan dood weyaan haddii aan la yidhahdo sagaalka subaxnimo halkaa alla wada jiro shirku waa noo xiraya fadhiga baarlamanka maanta ayaa waxaa ka muuqanayay xamaasad aada u fara badan iyadoo dareenka xildhibaanaduna uu ahaa mid aada u kacsan waxaana dhinacyada ishaya ay saadaal ka bixinayeen aragtidooda ku aadan mooshinka baarlamanka hor yaalla iyo sida uu xaalku ku dambayn doono waxaana xildhibaanada dareenkooda cabiray ee v o a la hadlay ka mid ah wasiirkii hore gaashaandhigga xildhibaan xuseen carab ciise muhiimadda waxaa waaye in si fiican looga doodo in wixii xaqa la sameeyo mooshinkaanna si ma garanaysaa en waafaqsan dastuurka lagu socodsiiyo wallahi dadgushi waxay ku dhammaanaysaa meeshii xaqa ah hadda waad og tahay inta soo saxiixday inay tahay majority laakiin fursad waxaa la siinaya cid kasta oo rabta inay hadasho soo jeedinaysa aragtideeda markaasaa la qaadaya boodka wallahi hadda isqabadku waa mushkilada wuxuu caqabad ku yahay horumarka ma garanaysaa ama waxqabadka dalka loo qabanaayo waxaa muhiima xukuumad wada socoto oo shaqaynaysa inay meesha timaado marka waxaan rajaynaynaa inuu baarlamaanku taas tala fiican ka dhiibto insha allah mustaqbal wanaagsan baan soomaaliya u rajaynayna sidoo kale xildhibaan saciid maxamed cali ayaa aragtidiisa ku aadan mooshinka hor yaalla baarlamanka qaabkan u dhigay hadda mooshinkaani waa waxa laisla joogo dhammaan baarlamaanku dhex yaallaa codeentana xildhibaanada ayagaa iska leh mooshinna ayagaa iska leh wuxuu ku dhammaanayaa sida baarlamaan soomaaliyeed uu qabo ama baarlamaanka adduunka siduu u dhaqmo ayuu hooshaan ku dhammaanaysaa waxaa kaloo aniga waxa aragtidayda waxaa qabaa markii la codeeyo oo la dhammeeyo xasilaadda ayaa wax dhan laga waraysa mooshinka kalsooni kala noqoshada xukuumadda ra-iisul wasaare saacid ee baarlamanka hor yaalla ayaa ka dambeeyey khilaaf dhinaca dastuurka ah oo horraantii bishan soo kala dhex galay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare cabdi faarax shirdoon saacid kaasoo ugu dambayntiina laga fursan waayey in baarlamanka loo soo gudbiyo waxaana lagu wadaa in maalmaha soo socda ay dhinac u dhacdo arrinta ku aadan mooshinka ka dhanka ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya kadib markii ay xildhibaanadu codkooda dhiibtaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho